bismillahi araxmaan iraxiim halka aad naga dhegaysanaysaan waa madasha lixdanka oo ah madal soomaaliyeed oo lagu falanqeeyo faaqidaada siyaasadda soomaaliya beryahan waxaa ka socday shir aad iyo aad dadku ugu dhega taagayeen magaalada caasimada dalka ee muqdisho shirkaas ay isugu yimaadeen qaybo ka mid a bulshaweynta ku dhaqan deegaanada s s c ama deegaanka khaatumo haddaba shirkaas oo maanta soo gebagaboobay lagana soo saaray qodobo ayaanu waxaanu ka waraysanay ama aanu doonana inaanu ka waraysano jamaal xaaji cali oo had iyo jeer aanu ka waraysano waxyaabaha kasoo siyaada deegaanada khaatumo jamaal kusoo dhawow mar koowaad madasha lixdanka waa dhowahay waa idin salaamaya dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku jirta madashan iyo dhammaan howlwadeenada baadihiya madasha sinsiga waa hagaag sideed u aragtaa qodobadii kasoo baxay shirka shirkan ku dhamaaday kasoo lagu soo gebagabeeyey maanta ee bilaabmay khamiistii hore magaalada muqdisho ee lagaga hadlayay masiirka gobolada sool iyo sanaag iyo cayn ama khaatumo oo ay isugu yimaadeen waxgarad ka kala socdaa daafaha adduunka iyo dalka gudihiisaba oo isima leh cuqaal leh waxgarad leh ningarbood leh dadweyne caadiya leh madaxdii hore khaatumo iyo kuwa hadda qaarkoodba leh waan waan soo dhaweynayaa qodobadii kasoo baxay oo ay ugu muhiimsan tahay qodobka dee looba sameeyey ama dadka gobollada degaa ay ku suntan yihiin oo ah in la ilaaliyo midnimada madax banaanida iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed uu ugu horeeyo uu ku xigo in iyadana la mideeyo ama la dhowro ama la ilaaliyo wadajirka midnimada iyo isku duubnida dadweynaha ku dhaqan gobolada sool iyo sanaag qodobada inta kale waxay isugu soo ururayaan waa labada waa labada qodob ee muhiimka sidee u aragtaa shirweynaha lagu ballamay in lagu qabto magaalo madaxda gobolka cayn ee buuhood shirkaasi wuxuu ahaa shirkii markii ugu horreysayba lagu iclaamiyey magaalada balle cad runtii waan ka xumahay wuu daahay inuu jiitamo oo waktigan maanta soo gaadhana ma ahayn shirkaasna markii hore wuxuu ahaa dee un shir markii maamulkii khaatimo uu leexday la doonayey maadaama maamulka khaatimo uu ahaa dee maamul jira oo dadku siday doonaan haba u mucaaradeena laakin shir maamul la isku raacay oo dadkan gobolladana ay dhisteen si wada jira bishii january laba kun iyo labayo tobankii in la ilaaliyo dastuurkiisii iyo iyo wixii lagu ballamay marka waxay ahayd shirkaa ballicad marka odayaadu markii ay ku dhawaaqeen ismadu inay markiiba dee isu yimaadaan oo ama ay teleconference ku wada hadlaan goortidii markaa g t g elevenkii hore iyo waxgaradka kale oo markaa dalka gudihiisay joogaan markaa intay saacada wada hadlaan ay yidhahaan maxay noo talaa ah maamulkii dee aynu u dhiibanay somaliland buu ku milmay markaana si degan oo dastuurka la eegayo markaa loo bedelo maamulka talooyinkii markii horena aanu ka dhiibanay halkan saasuu ahaa hase yeeshee shirkan hadda buuhoodle lagu iclaamiyey anigu sidii aan kii hore ballecad usoo dhaweeyey waa usoo dhaweynaya laakin shirkaasi waa inuusan noqon shir lagu duminayo maamulka khaatumo maamulkii khaatumo wuu jiraa madaxweynuhu ilaa haddeer waa cali khalis galay waayo waa ku dhiiran waaye dhulbahante maalintii uu badheeray cali khaliif ee uu caynado u tirsaday dadka golihiisa wasiirada iyo xildhibaanada ee intii kuma joogin adisababa shirka lagu qabtay ee nimanka hadda maanta fadhiya shirkan adisababa ay fadhiyeen oo laba nin ay ka fadhiyeen awel cabdidhiif iyo doctor cali ciise cabdi kadibna markii shirkii lagu kala noqday halkaa is-afgaranwaa gudaha khaatumo uu ka dhacay shirkaana intaa aan laga hadlin shirkii uu weli socday jabuuti tegey hargeysa yimi markii ugu dambeysay oo qodobadii ugu dambeysay lasoo saarayna garaajaan amarad cali oo markii hore isagu ilaa taageersanaa markii cali khalif ula bilaabmay isna waa kii ka baxay shirkii lagu ballamayo iminka la yidhi xamar ha laysugu yimaadanaa markii shirkii xamar lagu cilaamiyey la yidhi halkaa laysugu yimaadanaa garaadadii intii ugu ugu miisaanka cuslaa nin walba jifidiisa waa la hadasho waxaa la yidhi shirka ha tegi marka dee shirkan buu hoodle sidii hore ee uu xalaasha ku ahaa ma marin dariiqiisii iyadoo dadku aan aan khaatuma intaa iminka ay ay inka intaa wadahadallada la furtay mooyaane intii kale ay diyaar ahayd bohoodle diyaar ku ahayd golihii degaanka uu diyaar ahaa baarlamaankii uu diyaar ahaa golihii wasiirada ee badbaado khaatime ee ka goostay ay diyaar ahaayeen oo si beri la doonayey smooth transition halkaa in lagu sameeyo oo la yidhaaho cali raallahaw iyo intii raacday intii kalena intay fadhiistaan ay sameeyaan maamulku meel gaara oo inta laga gaarayo sanadka dambe muddada u hadhay cali khaliif in xukuumad ku meel gaara oo deg dega inta la sameeyo maamulkuna sidaa lagu sii wado yay ahayd shirkan xoogaa iminka waxaad moodaa sidii markaan qodobadiisa xoogaa eegay kuwa hoose ama ujeedka ah haddaan iminka xoogaa sii eegay shirka buu hoodle shir uun laleeyahay wax allaala wuxuu dhuldaanta kusoo tagacayey uu maamul soo samaystay historic ahaa eelaga lasoo bilaabay ee s c ahaa ee maanta khaatimo maamulka dhisan u ahaa waa la baabinaya hadda waxaasub laga bilaabaya meesha waayo waxaa ku jira qodobada ay soo saareen guurtida iyo waxgaradka in laleeyahay somaliland iyo puntland dadka jooga waa inay kasoo qayb galaan marka halkaa waxaad aragtaa in wax cusub oo hadda laleeyahay hala bilaabo taasina dee waxa weeye xoogaa way sii kala fogeynaysaa midnimada dadweynaha iyo dadka maamulka khaatuma leh haddaan halkaa kadib u noqdo waxa weeye in yar xuseen oo adeer andhamaayo waxay u joogaan waxaa laga yaabaa meesha la yidhaaho had iyo goor waxaa lagu celceliyaa dawladda federaalka yaa khaatumo aqoonsi looga raadinaya maalintii khaatumo la sameeyey ee ay tageen xamar waxaa madaxweyne ka ahaa madaxweyne shariif sharif shariif sheekh shariif wuu saaxay maamulka khaatimo wuu saaxay inay yihiin gobol jira laakin wuu la dardaarmay wuu u yeeray way joogeen nimankan caawa ay dhegeysanaya khaatimo markaa madaxda kaa waa joogeen wuxuu yidhi khaatimo anigu warqadii wataas oo idin saxay gool baa tii laakin khaatimo wata odlaascaanood halkaasay ku baaba-aysaa waxaan idinkula talinayaa caasimadiin idila soo noqday bu saas wui marka culayskan hadda usa lagu hayo iyo xiloodigan hadda lagu hayo dawladdan cusub ee curdanka ee hadda ka dhalatay xamar ee weliba uu madaxda ka yahay wiil aynu dhalay oo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo in la xiloodiyo oo la yidhaha ilaaba ilaaba hadda isagoo intiisii kaleba u taagla culays la saaran maaha uma baana aqoonsi dawladda khaatuma way jirtaa aqoonsigeedu way haysataa waxaa looga baahan yahay dhuldahaanta hadduu kaa hadduu doonayo inuu gobonnimo gob noqdo oo uu maamul samaystana yuu isku wareegin qalanqalatumeerkana ha iska daaye maamulkiisan qaloocday ha toosisto sidaana ha uga mid noqdo gobollada jira ee dalka jooga sidee u aragtaa ama maxaa hakiyey ayaad is leedahay wadahadalladii u dhexeeyey khaatumo iyo somaliland waxaa hakiyey waxa weeye somaliland de weligeed raalli kama ahayn wadahadalkan waxay un doonayeen inay un fashiliso oo maadaama nimanka hadda khaatumo madaxda oo ah ay yihiin niman xoogaha dhinacooda u janjeeday oo weligood dee somalilandnimadu xoogaha ay ku badnayd inay kaga faa'idaystaan oo iyagana qayladooda ay ku dumiyaan markii runtii la gaadhay ee meeshii gudihii la soo geliyey ee qodobadii la la la yidhi wadahadalada la sii wadana dee nimankii awalba meesha joogay sidii aan horay waraysiga ugu bixiyey nimankii lix iyo labaatanka sanadood meesha joogay ee gaamuray ee dalka haysta ee ciidamada haysta ee dhaqaalaha haysta ee siyaasadda haya ee dhulkii gacanta ku haya ee la jooga kuwa unbaa adeerkaga xoog weyn kuwaasayna warkoodu maqlayaan sidaasay ku hakadeen wadahadalkuna wuxuu ku wacan yahay marka laleeyahay laba maamul baa wadahadlaya hadday dibaddooda ku adkaysan lahaayeen oo ay marba ama jibuuti ama adisababa ama meelaha wuxuu macnay samayn lahaayeen laakiin nin hudheelkiisi hudheelkii kaa bixinaya oo qadadii kaa bixinaya oo baabuurta shidaalka kugu kugu kugu shubaya wa waxaan kala hadlayaa masiir umadeed taasi nin walba waawiy waa hagaaj sidee ugu dhow ayaad is leedahay dadweynaha s s c waa lagu midayn karaa maamulka khaatumana waa lagu badbaadi karaa waa waxa haddii daacad laga yaha waa waxaada fudud oo qadi caadifada iyo qabiilka la iska daayo in qabiil lagu werwareego oo laysu muuqdo iyo in qarannimo la higsado oo dad wax lala qaybsado suuragal ma isaaq birtu iska asla mateerteen birtu iska iska asl hawiya birtu iska asl cid waliba daarood birtu iska asl haddana waxbaa lagu intaa meelaha maamuladu ku dhisan yihiin wax waliba waa soo mareen sooyaal taariikhadeed oo madow oo civil war waa soo mareen laakiin markii ugu dambeysay waxay ku heshiiyeen waxbay meel dhigteen waxa inaan la taabanan la hagaajiyo oo la ilaaliyo inagu shirarkii markii daacawan iyo daacmatuu laga yimaado shirarkii ugu muhiimsanaa ee ugu maamulka lagu dhisa tii salaaxdu ahaa ee aan cidibo ku kala hadhinba taa in la ilaaliyo oo marka ninkii isagu turutareeyana laga tuuro ninkii sii wadaan laakiin wixii meel bay marayaan in la sii wado anigu sidaasaan maaragtay yaan aaminsanahay sida ugu dhow haddaan usoo noqdo ee lagu midayn karo maamulka khaatimana lagu badbaadin karo dadkan lagu midayn karo waxa weeye ismadani iyo waxgaradka midahooda ku ku baaqay halaysu yimaado si degan cali khaliifna hadda wiil buu joogaa madaxweynihi ha loo yeedhayo maamulkii majority rules war mi somaliland miyaynu raacnaayo goon isutaaga somaliland mawqifkoodu waa cadiya soomaali waxay u arkaan cadowga koowaad nimankaa cadowga koowaad soomaali ah ma raacnaa ee calanka gaarka ale oo saana u raacnaan inaguna halkan noo soo jeedinaa ma soo raacnaayo xuduudahana ma soo xidhanaa mise waxaan run baynu ka sheeganaayo ma ogolin haddaynaan ogolayn cali iyo cali khaliif madaxweyneha cali khaliif iyo wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka ee iyagu sidaa aaminsan somaliland in wax lala qaybsado sidan ay iminka tahay ilan somaliland cusub somaliland cusub ma hayne oo ka tanaasulay gooni istaagii sidanaa iyo taadaanu kula hadlaynaa ninka aaminsan waa inuu daaqada ka baxo iska tagaa intii midnimada ummadda soomaaliyeed jecel iyo wadajirka goboladan sooliisanaag iyo cayna iyagoon wax kale la la farafarayn ha la yidhaaho ilaa inta laga gaarayo doorashada august two thousand eighteen madaxweyne kumeel gaara hala doorto ku-xigeen kumeel gaarana hala doorto iyo garo wasiirada xildhibaanadu sideedana ha u jiraan sidaasaan ugu fudud oo iyagana aan aan ugu ceeb yar taariikhna u leh nimankan hadda iminka ku shiraya meesha la yidhaha muqdisho iyo kuwa aan nasiibku usiin inay kasoo qayb galaan shirkuna inuu noqdo shir kooban oo saacada qaata ma aha in la yidhaaho adduunka la wareego la yidhaaho dhaqaala loo baahan yahay dadka lagu daadho qurbajoogta la wareeriyo dadkan masaakiinta ee gudaha ku jira hadda ayaa kasoo dooga neefafkooda laungureeyo madaxdan dowladda kumeelgaarka ee hadda waxaa dowladda federaalka hadda joogta ee iminka iyaguna aan shilin bahayn marba la istaagtaago oo la yidhaaho waxna siiya waa ceeb wey innagaa isku filan shirkuna saacada ma kama badan karo maamulkuna waa dhisayey sidaasaan arka anugu ugu dambayn dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya maxaad ka codsanaysaa ama aad gudbinaysaa waxaan ka codsanayaa horta number one ummadda soomaaliyeed ee dhegaysanaysa iyo inta sii dhegaysan doontaba in la ilaaliyo madax banaanida iyo sharafta iyo karaan karaamada ummadda soomaaliyeed soomaalidu waa dad waa waa dal keliya waa dad keliya waa inaynu sidaa u aragnaa kuwa inaga maqan waa inaynu raadinaa inaynu raadino oo so soomaali weyn raadino wey inaynu iminka laba gobol isku isku xidho xidhayno maaha taasaan horta dadka soomaaliyeed kula dardaarmaya in midnimada ummadda soomaaliyeed la ilaaliyo midnimada ummadda soomaaliyeedna meesha laga ilaalinayaa oo gobolladan sooliya sanaag iyo cayn ummadda soomaaliyeedna meel walba waanu ka dharagsannahay waa ina taageersan yihiin laakiin innagaa waxaynu noqonnay xarig lama sitaan waxaanu ka waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed sidii aada awalba noo taageeri jirteen inaydaan naga quusan oo heel iyo hooba sidii aada noola garab taagnaydeen aada noola garab taagtaan dad baa ku cawda goboladan kasoo jeeda s s c oo dadka hadda lagu kiciyeya soomaaliya naga rabto ma innagaa kaa inagu meesha booliska ah maxaynu isugu haynaynaa war adigu miyaa lagaa taga roonaado miyaa lagu dulmiyo miyaa lagu adigiibaa dalkii kala goynayo meeshii dhibaatada wadaan marka ummadda soomaaliyeed waxaan leedahay waad mahadsan tihiin taageerada aada noo muujisaan mid cududeed iyo mid af iyo mid siyaasadeed iyo mid dhaqaala intaba halkaa ka wada waxaan kaloo aan doonaya inaan halkan idinku soo gudbiyo dowladdan federaalka soomaaliya dowladda aynu dooninay baa hadda dhalatay waa dowlad shacab ka dhalatay baarlamaanku waa baarlamaan shacab ka dhashay madaxweynuhu waa madaxweyne shacab doorteen ra-iisul wasaaruhu waa ra-iisul wasaare shacabka iyo baarlamaanka iyo madaxweynuhu intaba ay doorteen ilaa hadeer waxa ay sida ay u socdaan waa sidii inaga niyaddeena ku jirtay aan taageero aynu taageero hiil iyo hooha sidaasaan kula dardaarmaya dadweynaha ay dhegeysanaya halkan ku jira waa hagaag kaasi wuxuu ahaa jamaal xaaji cali oanu ku ku wareysanay madasha lixdanka mada madasha lixdanka waa mada lagu falanqeeyo taakidaada siyaasadda soomaalida anigoo xuseen fiinana waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiisa leh